halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniina bisha agostana waa soddon sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waxaa soo badanaya dhallinyarada soomaaliyeed ee u istaagaysa inay ka qayb galaan doorashooyinka dowladaha hoose ee nairobi qofka dhallinyarada a markuu jega qabto culeyska jira ee dhallinyarada faci soo wajahaya wuu garanayaa marka waxaa ay u badan tahay ama maaragtay aan annaga ahaanteen aan isleenahay dhallinyarada dadka dhallinyarada ee idinla midka ah dhibaatooyinka heesta wax ka qabta waxyaabo fara badan oo intaa ka badan oo dhallinyarada doorkooda ah oo u yaalana way jiraan
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyarada magaalada uufeyn ee gobolka bari oo wada howlo dhurbeeris ah heesihii ciyaarihi ayaan sidoo kale ka marnayn barnaamijka balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida nidaamka difaaca gantaalaha maraykanka ayaa hawada ka qabtay ilaa shan hubiye oo lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabuul isniinta maanta ah sidaasina waxaa sheegay sarkaal maraykan ah xilli uu socdo dadaalka lagu doonayo in lagu dhammaystiro kabixista ciidamada ee dalkaasi iyadoo ay daadgurayeen ilaa kun iyo waa boqol afariyo toban kun iyo afar boqol oo qof oo ay ku jiraan dad ajaaniib ah iyo afghaaniyiin loo arkayay inay khatar wajahayaan howlahaasi oo bilowday maalin ka hor markii ay taalibaan gacanta ku dhigtay kaabuul shan iyo tobankii bishan maraykanka iyo xulafadiisa ayaa talaadada beri ah lagu wadaa inay si buuxda u dhammaystiraan kabixitaankooda ciidamada maraykanka ee ku sugan garoonka kaabul ayaa waxay gaarayaan ilaa afar kun oo askari waxaana kabixitaankooda uu kusoo beegmaya xilli weerar ismiyadaamin u ka dhacay garoonka kaabul khamiistii oo ayna ku dhinteen daraasiyiin afghaniyiin ah iyo saddex iyo toban askari oo maraykanah gantaalaha isniinta maanta ah ayay warbaahinta afghanistan sheegeen in qaybo ka mid ah ay ku dhaceen caasimada qaybo ka mida warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in aysan jirin wax khasaare ah oo ka soo gaaray ciidamada maraykanka weerarkan sida wakaaladda wararka ee af ee routers ay ka soo xigatay sarkaal maraykan ah axaddii ayay diyaarad aan duuliye lahayn oo maraykan ahi waxa ay dishay qof walxaa qarxays ku soo xiray kaasi oo bentagonka maraykanka uu ku sheegay inuu doonayay inuu weeraro garoonka kaabul wuxuuna ka tirsanaa kooxda isis k oo ka tirsan daacish kuwaasi oo cadaawad ay kala dhexayso dalalka reer galbeedka iyo sidoo kale kooxda taalibaan madaxweynaha nigeria muhamedu buhari ayaa ku booriyey bulshooyinka dalkaasi inay u midoobaan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda kadib rabshado ka dhacay magaalo ku taalla bartamaha dalkaasi oo ay ku dhinteen tobanaan qof magaalada jos ee gobolka balato ayaa horay waxa ay ula daalaadhacisay iskohorimaadyada u dhexeeya bulshooyinka muslimiinta iyo masiixiyiinta inkastoo mas-uuliyiinta maxalliga ay sheegeen in weeraradii ugu dambeeyey ay yihiin kuwo ay ka dambeeyaan dambiilayaal abaabulan oo aysan u dhexayn bulshooyinka kala diimaha ah ugu yaraan saddex iyo labaatan qof oo muslimiin ah oo safar ku jira ayaa horaantii bishan la dilay markii bas ay saarnaayeen lagu weeraray bannaanka magaalada jos booliiska ayaana dilkan ku eedeeyey maleeshiyaad masiixiyiinah toddobaad kadibna maleeshiyaad hubaysan ayaa weeraray tuulo oy masiixiyiintu ku badan yihiin halkaasi oo ay ku dileen siddeed iyo toban qof iyagoona guryaha tuuladaasi dabqabadsiiyey halka dhegaystayaal wararkaasi aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale dalka kenya waxaa ku soo badanaya dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbaratay islamarkaasina ku biiraysa siyaasadda iyo xafiisyada dowladda ee dalkaasi dhallinyaradaasi dadaalka ugu jira inay u tartamaan xilalka kuraasta golaha deegaanka ee dowladda hoose ee nairobi waxaa ka mid ah anas cabdirasaaq maxamed oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ka soo jeeda dalkaasi kenya wuxuuna magaalada nairobi ugu waramay khadar maxamuud xareed
dhalinyaradu horta haddii xaqiiq ahaan loo hadlo dhalinyaradu waxaan isleeyahay doorka bulshada wax alaala wixii la qabanay wax dhalinyarada la-aanta dhaqaaqi ma jiro si guud marka dhalinyarada wax walba oo bulshadan ay u baahan tahay ama dadkan ay u baahan yihiin waa howl u wada taala dhalinyarada balse si hadda si khaas ahaaneed dhalinyarada wax koowaad maaragtay ay ummadda u qaban karaan ama ay soo kordhin karaan waxaa weeye representation ama matalaad dhalinyaradu haddii ay siyaasadda ama doorka maaragtay madaxtinimada ay ka qeyb qaataan waxaan isleeyahay qeybtii matalaadda oo marar badan aada moodo in xaafadda islii ama si guud waddankan kenya aynan aada u muuqanin in dhalinyaradu ay kaalin libaax le ka geli karaan dhalinyaradu waxaad waxaadu og tahay ummadaha adduunka ee hormaray iyo maaragtay caalamkan hormaray wuxuu wax ku noqday dhalinyaro wadamada la xoreeyo wadanka haddii uu isbedel u baahdo waxaa kiciyo maaragtay abaabulo waa dhalinyaro marka dhalinyaradu waxay sameyn karaan waxaa la yirahda activism ama wax loo yaqaano advocacy inay maaragtay iyagii noqdaan dad dadkii activist u ahoo u ololeya arrimaha bili-aadantinimada wax walba oo maaragtay bulshada u baahan tahay taasina waa doorka dhalinyarada dhalinyaradu waxay kaloo bedeli karaan nolosha dadka maxaa yeelay bila-aadanka maarata noolaha hadda adduunka jooga waxaa la yiraahdaa inta badan percentageka u badan waa dhalinyaro taasoo aan isleeyahay hawsha iyaga si gooni ugu taallaa nolosha dadkiina waxbay ka bedeli karaan maadaama iyaga ugu badan yihiin qofka dhalinyarada a markuu jega qabto culeyska jira ee dhalinyarada fici soo wajahaya wuu garanayaa marka waxaa ay u badan tahay ama maaragtay aan anaga ahaanteen aan isleenahay dhalinyarada dadka dhalinyarada eedan la midka ah dhibaatooyinka heysta wax ka qabta waxyaabo fara badan oo intaa ka badan oo dhalinyarada doorkooda ah oo u yaalana way jiraan
markaad fiirisid doorashadan hadda kenya diyaargarowga doorashaha ka jira dhalinyaro badan baa aada u tartamaysa markaad fiirisid doorashadan iyo doorashooyinkii hore maxay dhalinyarada uga duwan yihiin doorashadan iyo doorashada hore waxyaalaha badan bay ku kala duwan yihiin waxaa kow ka ah haddaan xagga sharciga ka hadlo guddiga doorashooyinka ee dalka maalin hore waxay soo saareen xadidaad taasoo xadidaad lagu sameyna dhaqaalaha lagu isticmaali kara kambeenka ama ololaha dhaqaalahaas beri hore wuxuu ahaan jiray caqabada heysata dhalinyarada qofka dhalinyarada markuu is yirahda masraxa siyaasada soo gal oo isa soo sharax waxaa ka horiman jirta caqabad taasoo ah lacagta laisku rejistar gareyn lahaa agabka uu baahanya inuu ku kaambeyn gareey waxyaabahaas marka guddiga asagoo taa ka duulaya oo dadkii dhan rabay inuu maaragtay platform ama si cadaaladda ama si sinaan ah ee u tartamaan ayaa wuxuu keenay arintan lacagta ah taasoo loo gol leeyahay in qof walba uu tartamo annaga ka dhalinyaraan taasi waxay noo tahay guul doorashadan doorashooyinka hore taasay uga duwan tahay xagga dhaqaalaha xadidaad baa jira taasoo u saamaxaysa dhalinyarada aniga iyo dhalinyarada kale ee lamidka inay tartamaan kana soo muuqdaan masraxa siyaasad waa midda koowaad waa midda labaad ee beri hore waxaa jiri jirtay notion ah in dadka dhalinyarada aanan aada loo ictiraafsanin oo aanan loo arkin inay yihiin dad bulshadii wax kusoo kordhin karo balse dhalinyaro fara badan oo wadankan siyaasadda galay oo waxyaaba hore usoo qabtay baa la arkay marka bulshadu waxay dareemaysaa kaalinta loo baahan yahay ama doorka loo bahan yah inuu yahay doorka dhalinyarada oo meesha ka maqan waxaa jira gaab u dhexeeyo dadka waaweyn iyo dhalinyarada ama dowladda qofka dhalinyarada waxaa u suurtagal waa culaysyaha jira awgood ama waxyaaba badan oo isaga lasoo darsanayo inuu mararka qaar ka jaanis fiican yahay qofka weyn oo meelo uu qofka weyn ama qofka dadiisa ee dhalinyaranimada dadeeda ka baxsan tahay oo siyaasada ku jira meelo uusan geli karin inuu geli karo qofka dhalinyarada ah marka doorashadan siyaabo badan ay uga duwan tahay si khaas ahaaneed dhalinyaro fara badan baa maaragtay soo sharaxday taasoo aan anaga laftirka aniga aan kow ka ahay kuwo kale oo fara badan oo hami siyaasadeed uu ku jiran ay jiraan iyagana waxaan u wada rajeynayaa guul doorashada marka waxyaaba ay uga duwan tahay taasaa kow ka ah laba ka ah saddex ka ah marka aad baa umaadsan waxaan ugu baaqayaa dhalinyaro mar koowaad in ay aaminaan in dhalinyaradu ay bulshada la-aantood ayna socon karin bulshada aan hormuud u nahay inaynu miisaska siyaasadda ama miisaska wax lagu qaybsana dhalinyarada kasoo muuqdaan ay soo fadhiistaan talana ku yeeshaan masiirkooda iyo maaragtay wixii bulshada u baahan tahay taasi waa midda koowaad waa midda labaad ee bulshada soomaaliyeed waxaa u baaqaya in dhalinyarada hamiga siyaasadeed ku jira anigii la midka in gacanta la qabto la towjiihiyo tusaale iyo maaragtay taag iyo dhinac walbaba wax lagala qabto midda saddexaadna in maaragtay midnimo la muujiyo khaasatan xiladaha doorashada lasoo gaaro wadankan waa wadan dimuqraadi ah fursad baa laisku siiyaa shantii sanaba in qofkii siyaasiga ah la tijaabiyey ee wax dadka u muuqda inuusan bulshada waxba kusoo kordhin karin in laiska bedelo marka doorashada laftirka inay dadka soomaaliyeed ka qeyb qaataan oo ay mataqaanaa hawshii ay ogaadaan ayaga u taalo shanta sane ee soo socda dadkii matali lahaa ay caawashooda u geysan lahaayeen wixii dhib iyo dheef oo yimaadaan la qeybsan lahaa in waktigeeda hadda la taagan yahay in soomaalida ay saa uga qeyb qaataan arrimahan maarata markii doorashada la gaarina northeastern iyo meelihii kale ee maarata la aadaya in haliska joojiyo magaalada caasimada waxaan ku leenahay qeyb ganacsiyo badan baa inooga xiran dano badan baa inooga xiran marka dadka soomaaliyeed iyo dadka kenyaanka waxaan ugu baaqayaa in safartan bal dhalinyarada la tijaabiyo horeyna loo soo arkay dhalinyarada wax ay qaban karaan waxaan u malen horeyna waa loo tijaabiyey bal haddana lagu sii wado maarata mas-uuliyiin dhalinyarana lasoo doorto taasaan ugu baaqayaa marka waxaan kaloo ku darsan lahaa in hadduu ilaahay yiraha doorashadana si xor iyo si maarata amniga lagu dadaalo wixii bulshada isku keen iyo dhib iyo hadalla xanaf lehna laiska ilaaliyo amnigan lagu dadaalo maadaama doorashada wakhtigeeda wuu ima wuuna tegi balse wax walba waxaa ka muhiimsan amniga marka intaasaan uga baxay
kaasina wuxuu ahaa anas cabdirasaaq maxamed oo ka mida dhalinyarada soomaaliyeed ee kasoo jeeda kenya una taagan inuu ka qayb galo doorashooyinka dowladaha hoose ee nairobi wuxuuna u waramayey khadar maxamuud xareed markana dhegeystayaal waxaynu ku nasanaynaa codka allah u naxariistee nuur eebo markaasi allah u naxariistay nuureebo halkaasi haddii aynu ku dhaafno markana boosaaso ururka dhallinyarada dhaxal reeb ee magaalada ufeyn ee gobolka bari ayaa ka sameeyey dhir abuuris si bilicda iyo cimilada magaalada ay wax uga bedelaan dhirtaasi ay beereen ayaa waxay gaaraysaa ilaa saddex boqol oo geed kuwaasi oo lagu beeri doono iskuullada iyo weliba jidadka magaaladaasi cabdirasaaq axmed cali oo ka tirsan ururka midnimo oo dhalinyaradaasi taageerta ayaa ururka midnimo ee dhallinyaradaasi ka taageerta dhaqaalaha ayaa sheegay in dhallinyaradan ay deegaankaasi ka wadaan barnaamij isxilqaan ah wuxuuna u waramay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
ururkaas inta badan hadda wuxuu ka shaqeeyaa dhowr mashruuc horey waxay uga qayb qaateen bilicda barnaamijka bilic soo celinta degmada oo ay ka mid ahaayeen dayactirta iyo nadiifinta wadooyinka mashruucii labaad inta badan ay ku guuleysteen wuxuu ahaa barnaamijka nalaynta haddana waxa uu u socda barnaamijka la yiraahdo cagaari deegaankaaga oo ay ka saacidayso midnimo ururka khayriga ah ee midnimo ilaa iyo iminka marka dhalinyaradaasi barnaamijka hadda wadaan oo magaalada ugu horey in magaalada ay cagaarinayaan ama ay geedad ku beerayaan ilaa iminka qorshihiina muxuu yahay oo aad doonaysaan inaad magaalada aad ku abuurtaan horta mashruucan waxaa maalgelinaya madasha khayriga ee midnimo oo aniguna aan ka mid ahay xubin ka mid a golaha fulinta markaan aragnay dhaqdhaqaaqa dhalinyarada tan isxilqamayaasha ee dhexreeb ururka ama midowda khayriga ee midnimo waxa uu leeyahay initiative sanadla ah ama hindiise sanadla ah oo ah hal mashruuc iyo hal sano halkii sanaba hal mashruuc in la fuliyo ayuu leeyahay marka mashruucii sanadka u qorshaysnaa midowda ama midnimo waxa uu ahaa barnaamijka cagaali deegaankaaga waxaana ku guuleystay oo haddana fulinteeda gacanta ku haya ururka dhaxalreeb maadaama dhalinyarada tan ay yihiin dhalinyarada ama ururka ugu firfircoon ugu dhaqdhaaqa badan ururka dhaxalreeb waxaan go-aansanay in iyaga markaas ay fulinta ay yeeshaan maalgelintuna ay yeesho midowda dhalinyarada midnimo hadda fiiska koowaad waxaan u burbuusgaraynay ama u qorsheynay inay beeraan saddex boqoloo geed iyo xayndaabyadooda meelaha lagu beeraya marka dhirtaas oo dhalinyaradu ay ku beerayaan maxaa idinkaga qorshaysan waase xaggee kolley waxaa la qorsheeyey saddexda boqoloo geed inta badan meelaha babliga ah oo sida wadooyinkaoo kale meelaha danta guud sida iskuulaadka goobaha caafimaadka goobaha waxbarashada sidoo kale waxaa jiri doona geedo dadyowga si gaara loo siin doono si markaa ay lagula xisaabtamo xanaaneynteeda iyo kawarqabkoodana ay yeeshaan ururka dhallinyarada ee dhaxareeb marka maxaa dhallinyaradaasi ku kalifay inay geedadkan soo qaadaan magaalada ay ku beeraan dabcan maadaama ururka ururka dhallinyarada ee dhaxareeb afartan tiir ugu waaweyn ku taagan yahay ay ka mid tahay ugu jirto diiwaanka inay cagaari deegaankaaga cagaari deegaankaagana wuxuu ka qayb qaadanayaa bilicda degmada marka waa tiirarka ugu waaweyn aan isleeyahay ee dhallinyarada ururka dhaxalreeb ku dhiirigeliyey inay barnaamijkaas ay u istaagaan marka maxaa xigi doona marka dhallinyaradaasi ay qaban doonaan marka ay dhameeyaan cagaari deegaankaaga dabcan howlaha ururka dhallinyarada dhaxalreeb waxay ku xiran yahay hadba iyaga unba inta badan mashruuca ay markaa isleeyihiin u istaagaan ayay markaa qabtaan laakiin annaga haddaan nahay ururka midnimo ururka khayriga midnimo waxaan rajaynaynaa insha allah dadaalkooda inaanan ilaawi doonin oo mashruuca kan sanadlaha ah sanad walba midnimo ay fuliso waxaan rajaynaynaa inaan kuwa dambena ama sanado dambe soo socdan insha allah aanu iyaga ku taakulayn doono fulinteedana insha allah iyagu yeelan doonaan haddii ilah yirahdo horey dhallinyaradaasi isxilqaamay ee la baxay dhaxal reeb maxay magaalada ka qabteen oo bulshada ilaa iminka ay intifacsanayaan hadda intaan ka warqabo laba barnaamij baa ka horeeyey barnaamijka cagaari deegaankaaga oo ahaa iftiiminta ama nalaynta deegaanka iyo sidoo kale dayaxtirka iyo hagaajinta wadooyinka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa ku doorateen marka degmada ufayn iyadoo deegaano kale ay jiraan in aad halkaasi dhallinyarada ku dhiirigelisaan dhaqaalena ku bixisaan in magaaladaasi ay ka howlgalaan iyadoo ay jiraan magaalooyin kale oo hoostaga degmada ufayn ee gobolka bari oo xataa qaarkood markii lasii marayo mugdi ah oon leerar aan jirin cagaarin ba iska daaya maadaama risoska uu kooban yahay inta badanna midowgu ama midnimo mataqaana ay ku midaysan yihiin dhallinyarada kasoo jeeda marka deegaanadaas saasaan u dooranay degmada ufayn insha allah waxaa noo qorshaysan inaan guud ahaan degmada ufayn iyo iyo tuulooyinka hoos yimaada aan ka hirgelino barnaamijkan sidoo kale usoo dallaacno ilaa heer gobol heer soomaaliya
waxaad ii sheegtay in dhaqaalo badan midnimo jarity ay ku bixisay in magaalada la cagaareeyo la iftiimiyo marka ururkiina dhalinyaro ee midnimo xaggee dhaqaalaha ka keentaan dhalinyaradaas ku maalgelinaysaan saddex meelood ayuu ka yimaadaa midowga dhalinyarada midnimo kow waxa u diiwaan gashay marka hore xubno dhalinyaro u badan oo qoonde go-aan oo bilo ah ama lix biloodla ama sanadla bixiya ha si bilo ah ayay u bixiyaan ama ama sanadle ama lix bilood leh waa lacag qoonda ah oo qofka inta awoodiisa ah loogu talagalay marka waa xubno diiwaan gashan oo permanent ah fayska labaad waxaan ka helnaa oo martabad aan u bixinay xubno sharafeedyo oo lacag ka badan taas bixiya sida ganacsatada ama siyaasiyiinta ama hay-adaha kale oo markaa danaynaya in markaa ay midnimo ay taakulayaan sidoo kale fays saddexaad oo lacag laga heli karo ayaan hindisnay oo ah in qurba joogta aan ugu talagalay oo ah in ay ku bixin karaan donationka ama deeqda ama tabarucaadka urcaled dot com websitekaas ayay markaa linkiga ku jira ayay ka bixin doonaan haddii ilaah yirahdo
kaasina wuxuu ahaa cabdirasaaq axmed cali oo ka tirsan ururka midnimo ee puntland wuxuuna u waramayey wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o we waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o e da ilayska v o e
waa tahay weli dhegeystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa si toos ah magaalada washington duhur wanaagsan mar kale innagoo gabagabadii barnaamijka kusii siqayna mar kale mid ka mid a kaalmaha heesa aan idiin hayno
kaston sadogiisa dooq isanyaday haatan kurda seexad la diiday sorna aan cun waaye samirkaymahungoobo waan ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta badadkii sida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga soqaala ku sagootiyaya ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaalan ku
sagootiyaainu caashiq saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaadiyo muuqa araggaa ku sugmo ilmadaasu sumayso jacaylkaan ka socdaa dadadkiisidii waaye ilmadaasu sumayso jacelkaan ka socdaana ku sagootiya
subaxeeda cabeed sagal waagu kuqaytay saymihiisa adaa sansankiisa laho subaxeeda cabeed sagal waagu kuqaytay saymihiisa adaa sansankiisa laho sareedayno qolayd subax nool bahda samiskaagan macaan indha saari lahaa samiskaagan macaan indha saari lahaa baadadkiisidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga sodaalaan ku sagootiya baadadkiisidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga sodaalaan ku sagootiya
badi socod kalgacayn labadii suntadee intaay ka simaan digalbowdu usayrsho badi socod kalgacayn labadii suntadee intaay ka simaan digalbowdu usayrsho wadagiisa siiya inanaysbaseegayn sakanaanaga aado satiriira baryaay sakanaanaga aado satiriira baryaay cododkaasi nimcaan hilaac iyo xamda kuwiin waxay gebagaba u ahaayeen idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo Thank you.